waa mahadsan tahay waxay ila tahay horta wadamadan isutagan brixka la baxay ee wadamada aada soo xustay ah in hadda in muddo ahba ay ay soo jireen laakiin xaaladaha adduunka ee isbedelaya ama waxa loo yaqaano geopoliticska siyaasadda adduunka oo isbedelaysa ama dagaalaha noqdaan ama pressure maaragta cadaadis dhaqaale in ay keentay in wadamadan maanta isutagoodii aragtida ahaa siyaasiga ahaa keliya ficil loo bedelo ayaga oo ka duulaya maaragta dacwooyin badan ama maaragtay wadamo badan oo adduunka ka sheeganayay in sida maanta world orderka ama nidaamka adduunka kala dambayntiisa ay u taalo inaysan ahayn mid u cuntanta xaq ah oo muddada qayladaas ay soo socoto waxaa ka mid a in muddo badan laga hadlayay in qaramada midoobay dib u habeyn lagu sameeyo qaabkeeda qaabkeeda codaynta qaabka maaragtaa shan waddan keliya ay u leeyihiin codka vitoga ah in in wax nidaamyadaas wax laga bedelo saa la socoto un-ka waxaa kaloo garab socda oo soo aasaasmay dagaalkii labaad ee adduunka kadib hay-adahan la yidhaahdo brentwood institutions oo lagu aasaasay brentwood maraykanka waxaana la yidhaahdaa waa bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f iyo world bank ayagana waxaa saameyn weyn ku leh ama dominate gareeya wadamada reer galbeedka gaar ahaan maraykanka iyo european western europe arrimahaas oo dhinacii dhaqaalaha iyo dhinacii siyaasadda hay-adihii adduunka ugu waaweynaa ay saameyn ku leeyihiin reer galbeedkii oo iyagu ay meesha u jiheeyaan keliya ay u socdaan waxaa timid in wadamo ay ka mid yihiin shiinaha iyo ruushka iyo wadamada loo baxshay dunida saddexaad muddo badan ay kasoo qaylinayeen qaarkood marka dhaqaalahoodii waa soo kabcay sida brazil sida south africa sida hindiya iyo wadamo kale oo badan inay markaa yidhaahdaan arrinkan waxaan u baahan nahay golayaashan in la ballaariyo oo dib habeen lagu sameeyo tii markii in muddo ah ay kaga adkaan waayeen siyaasiyan golayaashaas ama hay-adahaas dee waxaa soo baxday in markaas ay samaysmaan wadamadan brics ku bahoobay bricskii maanta markaa waxay leeyihiin waa inaan ballaarinaa waana inaan qaadnaa tallaabooyin dhab ah kuwaasoo saameyn ku yeelan doona siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka labadaba wa garta lix wadan ayaa la sheegay hadda in ay ay kusoo biirayaan janaayo laba kun iyo labaatan iyo afartan marka ujeedaduma waxa weeyaan dunidu inay hesho isbahaysi kale oo dhaqaale militariya siyaasadeed mise isbahaysigan soo baxaya waxa weeyaan uun in ay ka hortagaan la tartamaan isbahaysigan reer galbeedka ee maraykanka hogaamiya
marka la fiiriyo xaaladda maanta lagu sugan yahay ee siyaasadda adduunka isbadbedelaysa geopoliticska loo yaqaano runtii waxay ku daraysaa cadaadis dheeraad ah oo soo dedejinaya in la yidhaahdo isbahaysigan waa mid la tartamaya ama u noqon kara wax dunidu wadamada intooda kale ay kala doortaan oo kala raacaan oo maaragtaa aan ahayn siyaasad iyo military keliya dhaqaalana salka ku hayo marka nidaam cusub oo kale oo adduunku u soo baxay oo aan ahayn kii reer galbeedka keliya option kale ama xulasho kale inay meesha taallo ayay muujinaysaa fikradaha kale ee isbahaysigani soo jeediyeen xubnaha ku jira waxa weeyaan in dollarka oo baarqab ka ah dhaqaalaha adduunka in la bedelo fikradahaas bay soo jeediyeen ma dhib yar tahay in dollarka uu la bedelo usan noqonin lacagta ugu maaragtay ugu xooga badan dunida
waa fikir jira laakiin u malayn maayo inuu yahay mid si dhaqso ah ama si sahlan durbo lagu bedeli karo sida aad la socoto adduunka waagii hore waxaa jiray wax la yidhaahdo gold standard ama dahabka ayaa wuxuu ahaa kaydka ee waddamadu ay wax ku kala bedeshaan tii waxay isbedeshay horaantii toddobaatameeyadii oo arrintii dahabka waxaa bedeshay dollar marka muddo konton sano ka badan adduunku wuxuu wax ku kala iibsanayay uu dhaqaalihiisa ku kala socday dollarka dollarkii haddii la yidhaahdo hala bedelo waxay la tahay mid qaadanaysa in muddo ah tartiib tartiib ah haddii saas u dhacdana dhaqaalaha adduunka shock ama maaragtay kuma imaanayo in maaragta si kadis ah wax isu bedelaan oo dhaqaaluhu ama burburo ama maaragtay si kala noqdo laakiin waxaa imaanaysa in waddamada ay ay isku aadiyaan oo si tartartiibah ula qabsadaan ulana jaan qaadaan sida markaas sida adduunku wax u kala iibsanayo dollar haddii aysan ahayn ay ula qabsadaan ma lacago laisku wada daray oo la wada yaqaano baa wax lagu kala iibsan doonaa cid walba sidee laga yeeli doonaa kaydka dahab matalan wadamada reer galbeedka ah ama sida maraykanka oo kale wadamada u yaala ma arrin waxay noqonaysaa kolleyba wakti qaadanaysa ma aha wax degdeg ku dhici kara sidaan qabo aniga wayo waxaad soo hadal qaaday bankiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka i m f dhaliilo badan baa dabcan loo jeediya hay-adahani siyaasadooda dhaqaaluhu inay wadamo badan oo faqriya africaba ha ugu badnaatee aysan waxba ka bedelin xaaladooda dhaqaalaha dhinac kale marka laga eegana ay faqrigaba kusii kordhiyaan deymo fara badan ay wadamadu qabaan marka siyaasadda dhaqaalaha ee wadamadan cusub ee hadda soo baxaya ma ka duwanaan doontaa taas maxaa ballanqaada inaysan ku soo bixi doonin wadamadan faqriga ee africa iyo dunida kaleba siyaasad uun dee la mid ah tan hadda maxaan ku idhahdaa bankiga adduunka iyo i m f ta oo aysan kala dooranaynin laba awoodood oo isla tartamaya oo aysan qasab hayn inay fiirinayaan danaha wadamada faqriga iyo iyo iyo mujtamacaas ee soo koraya
horta waa runtaa hadda waxaan aragnaa haddii isbahaysiga laga soo tago waddamada qaarkood sida shiinaha oo kale dhaqaalo aad u ballaaranna haysta masalan waddamo badan oo afrikaan ahna ka fuliya mashaariic ama u ogolaada deymo in waxaan aragnaa waddamadan ay ku qarqadaan ama maaragtay deymahaas ay ka soo bixi kari waayaan oo marar badan qaabka shiinuhu wax u daymiyaan ay ay ka duwan tahay kana maaragtay adag tahay shuruudaha ahaan kuwan kale oo aynu naqaana haddana waddamadan deymaha ka qaata bangiga adduunka iyo hay-adda lacagta adduunka maanta haddii pressurekan yimaado annaga ka ahaan dowladaha soo koraya ama maaragtay kasoo baxaya dagaalada tartan inuu ka dhaxeeyo reer galbeedka iyo isbahaysiyadan cusub waxay ila tahay inay noo fiican tahay waddamo ahaan oo markaas aan helayno inaan niraahno idinka daynka waxaad nagu siinaysaa maya kan waa nagu qaali halkaasaanu aadi karnaa oo kuwana waxay nagu siin karaan shuruudo ka sahlan ama maaragtay nooga faa'iido badan marka xulashooyinkaas inaad leedahay horta waddamada soo koraya nidaamkan inuu yimaado oo pressureka noocaana yimaado way u fiican tahay laakiin waddan walba waa inuu asagu dantiisa ka fiirsadaa waxyaalo badan oo waddamada ka saara fakriga iyo iyo dhaqaalo xumida iyo waxyaalo lamid ahna ma ahan keliya in la heli karo dayn iyo inaan la heli karin wax badan waxay ka yimaadaan dalkaas gudihiisa maamulkiisa musuq maasuqiisa oo oo oo yaraada maxaan ku rahdaa maamul wanaag oo jira dadka oo oo maaragtay information ama maaragtay macluumaad haysta waxna ka oran kara siyaasadda iyo hoggaanka dalkooda waxyaalo badan marka waxay ku xiran tahay waddamadaas soo koraya iyo sida dadkooda iyo iyagu iyo iyo maamulkooda iyo hoggaankoodu ay ay u diyaarsan yihiin laakiin waa mid u baahan in mar walbaba laisla barbar dhigo nidaamkii hore oo yaallay meesha iyo nidaamkan cusub oo imaan doona kee kuu fiican waddan walbaba markaas uu go-aan ku qaato xaaladda markaas la gudboon